أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena subaxnimadan kuwooda ugu waaweyn dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka riddada jubbaland ayaa si adag oga soo horjeestay dib u doorashada murtad axmed madoobe kataaib al khibaariya ayaa bahaysay filin cusub oo ah qaybta tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kunaafarboqoafartanka hijri xisbiga shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa gantaalo ku garaacay dhulka xoogga lagu dejiyey sahyuuniyadda yuhuudda munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ee hiiraan wilaayada bakool ayaa madaraso tacliimi ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas ololo nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa ka socota degmadaas intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii dunida oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya walaalkeen yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxyaabihinkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulahanka kaga sugan yahay wilaayadaasi dagaalkii xalay ee waajid intii uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday mid ka mid ah teendhooyinkii murtadiinta xerada uga dhex dhisnaa waxaana isla basbeelay teendhadii iyo sahaydii murtadiinta ugu jirtay dhanka kale wilaayada gadow waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri uu degmada baled xaawo ka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka riddada baled xaawo murtadkaas oo lagu magacaabo xasan geney murtad geney ayaa isagu qaraxa ka badbaaday balse waxaa ku dhaawacmay saddex murtad oo laba ka mid ah lagu kala magacaabo xasan cibaad oo ah sarkaal ka tirsan sirdoonka riddada iyo askari murtad ah oo lagu magacaabo cumar hurdaaye waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha degmada baled xaawo ciidamada mujaahidiinta ayaa sii kordhiyey howlgallada kala duwan ee ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta sida wadajirka ah ugu soo duulay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
mahadsanid walaalka yaasir siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka riddada jubbaland ayaa si adag oga soo horjeestay dib u doorashada murtad axmed madoobe warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ilyas bedelka boose oo warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan doorashadii shalay uu axmed madoobe ku qabsaday magaaladaasi waxauu tilmaamay inuu isaga yahay madaxa maamulka cusub ee jubbaland kaasoo lagu doortay kismaayo axmed madoobena uu wakhtiga uu ka dhammaaday shalay ayay markii saddexaad oo axmed madoobe baarlamaanka jubbaland uu u doorto inuu hogaamiyo maamulkaasi riddada ah dhanka kale maamulka riddada jubbaland ayaa sheegay in ciidan bele laga keenay muqdisho oo ay abaabushay dowladda riddada la keenay deegaanka raaskambooni arrinka ayuuna maamulku ku tilmaamay inay sharci daro tahay wuxuu sidoo kale maamulka riddada jubbalandna tilmaamay inay ciidankaasi hadda ishor fadhiyaan ciidanka jubbaland mas-uuliyadda ka dhalatana ay qaadayaan madaxda kooxda riddada maamulka shaalidirarka jubbaland waxa uu sidoo kale sheegay in kooxdii riddada ay ku fashilantay isku dayo ay ku doonaysay inay godoy ciidamo ka dejiso boqolaalka maleeshiyaadka kooxda riddada ka tirsan ee saacadihii lasoo dhaafay loo daadgureyey deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose ayaa ahaa kuwa loo yaqaano gorgor kuwaasoo lagu soo naafeeyey dagaaladii horey uga dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe mudug iyo galgaduud sida macluumada lagu helayo maleeshiyaadkan ayaa ah kuwa sukaankaan ah oo ka badbaaday gootadii loo yaqiinay ciidankii siddeed iyo tobanaad ee gorgor kuwaasoo mujaahidiintu ay ku kala daadiyeen wilaayada mudug waa maleeshiyaadkii laga dilay sarkaalkii lagu magacaabi jiray sulnuge sida xogta lagu helayo maleeshiyaadkan ayaa ah kuwii mujaahidiintu ay ku kala gaabiyeen caad camaare iyo coosweyne askarta xilligana murtado xasan garguurta uu u daabulayo raas gambooni ayaa la tilmaamay in taliyo looga dhigay nin lagu magacaabo ciraaqi oo ay isku hib yihiin ra-iisul wasaaraha kooxda riddada isagoo maalmo ka hor loo magacaabay guutada toban sideedaad ee waxa loogu yeero gorgor taasoo danta laga leeyahay sidii loogu wajihi lahaa murtado axmed madoobe arrinta isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maleeshiya duruuris ah oo lagu soo jebiyey gobollada dhexe ma awoodi doonaan inay jilbaha dhulka ugu dhuftaan murtado axmed madoobe iyo maleeshiyaadkiisa mahadsanid abushayba kataiba al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
kataib al ikhbaariya ayaa markan baahisay qaybta tobanaad ee aflaamtii lagu soo bandhigayay qaybinta sekada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga markan waa degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe halkaas oo kataib al ikhbaariya ay ku soo bandhigtay qaybinta sekada xoolaha nool gaar ahaan qaybta ariga oo la siinayo dad loogu talagalay in dhaqaalo loo abuuro dadkan ayaa qofkiiba la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah waxaana loogu talagalay dadkan hadduu alla idmo in sekada soo socoto ay qayb ka noqdaan dadka muslimiinta ee laga qaadaya sekada haddaba qaar ka mid a dadka nasiibka u yeeshay in xoolahan la siiyo oo dhaqaalahan loo abuuro ayaa ka soo muuqanaya kaamirada kataayib al ikhbaariya cabdulahi subuul deegaan salabi soddon iyo shan neef oo ariga insha allahu harakada mujaahidiinta al-shabaab allaha barakeeyo guulna galbood allaha u yeelo inaa garabkeeda allaha la jiro
maxamed fadhiid isaaq deegaanka jeedowe barrow diinla salagla haddii ilaahay indiina soddon iyo shan neef alla sii mujaahidiintii yaanka do'aaya iimaanka allah ka sug ilaahay wiinahay gaalada allaha jibi daa'un allaha giri jab'i baabaa allaha karida waddankan alla misheen waddankii ilaahaynin ku qaada
الحياة به نهفو لجنة الخلد هيا فاشدوا سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله لله لله
wuxuu filimkan ku dabafeelayaa ilaa sagaal filin oo laga soo saaray qaybinta sekada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ee laga qeybiyey wilaayaadka islaamiga waxaana aflaamta la soo saaray ka soo muuqanayay dad masaakiin iyo fuqaro ah oo sekada ay ku baxda in la siiyo iyo dad kale oo dhaqaale loo abuurayay kuwaas oo loogu talagalay in sekada soo socoto hadduu alle idma ay qayb ka noqdaan dadka muslimiinta ee sekada dhiibayo mahadsanid abu xasaan xisbiga shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa gantaalo ku garaacay dhulka xoogga lagu dejiyey sohyuuniyadda yuhuudda walaalkan marwaan maxamed ayaa warkaas inoo haya wararka soo baxaya ayaa sheegaya in gantaallo culus oo ay turtay kooxda isugu yeerta xisbullah in lagu beegsaday deegaanada ay xoogga ku haystaan yuhuudda waxaa gantaaladani ka dhashay dhimasho dhaawac iyo burbur ilaa haatan aan si rasmi ah loo shaacin inta uu gaarsiisan yahay qaar ka mid ah warbaahinta sahayinada ayaa sheegay in gantaalada qaar ay gudaha u galeen xeryo ay leeyihiin militariga yuhuudda kuwaas oo la aaminsan yahay inay dhaliyeen khasaare dhimasho iyo dhaawaca balse tiro rasmi ah ma shaacin xisbullah ayaa wacad ku martay inay dhulka dhigayso magaalooyinka waaweyn ee yuhuudda xilli saacado ka hor weerar bambooyin culus ah luu qaaday magaalada beyruut ee caasimadda dalka lubnaan oo dad badan oo rayid ah ay ku nafwaayeen kuna dhaawacmeen tani waxay ku soo beegmaysaa xilli habeen hore ay magaalada tal abiib ku hobteen gantaallo fara badan waxaana dadka yuhuudda ah la faray inay galaan dhismaha hoose ee guryaha ay degan yihiin si ay uga badbaadaan waxyeelo ka soo gaarta weerarkaas mahadsanid marwan munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ee hiiraan walaalkeen cazaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
munaasabadanna waxayd mid lagu sagootanayay toban iyo saddex arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho oo dhammeeyey barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday madrasada khadiija binti khuwaylad ee deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda xifdisay qur-aanka kariimka ayaa goobta munaasabada ku soo bandhigay bandhig cilmeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho إن فضائل العلم جنة ومدحه الله آله في عدة مواضع من كتابه ولا يستوي المتعلم وغير المتعلم بل لا يلتقيان في أي مكان من الدرجات أيستوي من يرتقي إلى الدرجات ومن يعبد للدركات قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعاد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدات رجاله لك الصحيح سارت وكل مع الرتبة الحسن القصور فهو الضعيف وهو أقصى من كثور قال الشافعي مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاضب ليل ورحم الله من قال دين النبي محمد أخبار نما المضية للفتى آثار لا تربن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلظ الفتى سبل اللدى والشمس بازغة لا أنوار ماذا قال النجاشي لما سمع كلام جعفر ابن أبي طالب قال إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا qaar ka mid ah waxgaradka iyo waalidiinta deegaanka mukayle oo munaasabada ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey macalimada madarasada juhdig ballaaran ay gelisay ardaydaas ilaahay subxaanahu watacaala asaa mahad iska leh allihii nuskan keenay xafladdan qaymaha badan leh oy ku soo qalin jibiyeen ardi dhan saddex iyo toban cunug allah subxaanahu watacaala mahaddaas iska leh marka hore naga dhiga islaam waxaa mahad la mahad leh walaayada gobolka hiiraan oo nabadgelyadeeda aad iyo aad ba u sugtay ilaahay baa sugay haddii amni jirin halkan maanta laguma kulunteen mahad kale waxaa iska leh walaayada degmada makoyle oo ayadana qabanqaabada iyo wacyigelinta iyo ardadan kormoorkeeda lahayd marka halkan mahad ka bacdi waxaa mahad iska leh waalidiinta oon ka mid ahay oo ardadan dhashay oo halkan qur-aanka si fiican ardadooda inay wax bartaan u keentay dugsigan waalidiinta waxaa laga rabaa nin kasta cunugiisa inuu ku dadaalo oo sida hadda muuqato wejigeenna ka muuqatay ilmaha si wax u barteen nin walba as u tarbiyeeyo waxbarashada loo tartamo sidaasaa walaalyaa la rabaa dugsiyaalka kalena waxaa laga rabaa sida dugsigan oo kale in qur-aanka loo tartamo xifdintiisa in loo tartamaa loo baahan yahay waxaan leeyahay ciyaalka iyo ardaydaas ilaahay tabaaraka watacaala waxaan leeyahay horta maasha allah in la yidhaah maasha allah dhammaanteenna waa inaan dhahna ardaydaas ee ta xigta een waxaan halkan aan ka mahad celin ugu mahad celin macallimadii soo wax bartay allah barakeeyo allah barakeeyo baan leeyahay ifcada cusub ay ka qalin jabisay madarasada barashada qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ee khadiija binti khuwaylad ee deegaanka mukayle ayaa noqonaysa dafcadii saddexaad ee ka qalin jabisa madarasadaas mahadsanid cazaam wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa madaraso tacaliimi ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna fureeyey xarun waxbarasho oo si toos ah u hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool taasoo dhowaan laga hergeliyey deegaanka dudumaaleh ee hoostaga degmada xudur xafladii furitaanka waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan mas-uuliyiin kale malaaqyada beesha iyo waxgaradka deegaanka ugu horeyn sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa kelimad dardaaran u badan madasha ka jeediyey sidaysan ogsantiin walbarashada geeka ku jartu meelaha wilaayaadka ku baxsan sida muqdisho ama baydhabo mise huduroo tanqeed labaatan kilomitr oo landhamaynin jarta waa walbarasho gaalada galanta kahayto muqararsho iyo manhajona dhammaan waagii hore burburkii maylasku ugu weeldhada jaray ogda kuwa sacuudi arabiya muqararka oo isku dhikadaay iskuulaadka laakiin hadda nimankun dowladda laga sheega ridida eh mayba suubiyan walaagay dhanwa ka ilzaamiyeen ayi iskoolma jara ilaa muqararkaas oo yuunesko ha diyaariday gaalnimada kugotumow yalahan diyaari laga khasabay macnaha iyadoo ihtimaam la saaraw xarakad shabaal mujaahidiin gaar ahaan maktaba tarbiya oo tacliim mayba ka talagalana muqarar dhammaystiran min jamiici aljawaanib in marka laku horgeliyo manhajkaas la dejiyo oo dugsi hoose dhexe sare jaamacad hadda laka jara oo gebageba ka dhowya insha allahu tacaala muqararkaa uu sugaya ay ku faa'iidaysaday horeyna way hambandhikii ogyiin dadka aragaan malaaqyada nuqabada kuli ku warqabaan way ballanaa insha allahu tacaala malaaqyada jazaakum allahu khayran ilaahay siin barakaay runtii doorkin iyo kaalintiin tolodhaliilsada korma ee umudun jiilka hadda ha bahahay in jahliga lakula dagaalamo iftiinka iyo nuurka lansaara kaalintiin ha qaadateen insha allahu tabaaraka wa tacaala gaar ahaan beelaha dunul roogna reer luway oo ugaas iyo horey iyo culamaaudiinjo iyo ganacsatadii iyo dhammaanba way basiilanaa jazaakum allahu khayra jazaa meelinkooda sidoo kale waxaa dhankiisa kelimad la siiyey maamulaha iskuulka isagoona faahfaahiyey wax ka mid ah mawaada lagu baran doono madarasada siisan dareemahaytan waxbarashada guud ahaan lankasuusiyan baxaas waxbarashadana sideeba lamba maylay ka yiranta maalinka kiisha iyoonay suusan dadaal si maalinkan dadaal ardaygan dadaal iyo ka yiranta dadkii hor waxbarasho mahagahadeena unesco unicef hooseedas laakiin tan hata dareerasa unesco iyo unicef muqarar hooseedow ma eh marka siisan ogdiin waxbarashadii hore qoraalka laylisugu baradahaydan kalewiyumay kule kuley tiyadahaytatam ielijartu laakiin waqtaasku ku dhumi inaasku ku dhumi alxamdulilah geeka mayli keliya muqararo madrasada may ka baxaysaana dareemahay soomaaliya horta ka baxe لابد وأنيبا صوماليين اللغة العربية تربية الإسلامية أما فقه حديث توحيد علوم جغرافي أنتن كل ويلة دكه مع الإنجليش ugu dambeyn malaaq cabdulaahi dheere malaaqa beesha luwaay ee wilaayada bakool ayaa dhankiisa kaga mahad celiyey wilaayada juhdiga ay gelisay sidii loo horumarin lahaa dadka iyo deegaanka nicmadan way ahaa musku kooyna laakiin sababa laqan lahaay haddii oone haado fadi halaqooyinka haado fadeen ama haddii taajul waqaarka haado fadi haddii iskuulaadka may aha nidaamiga hata la sheego haywatunuban fadhiino xafladii aan fadhiin haddii haado fadeen baagii walaayada islaamiga bokola kubay ahaayeen beele may waa hata liin fadhiyo martada liingeyi dardargeliyowshe insha allah baagii walaayadii gaadowshe waa sabon hayoona ya sabka lahayti yoonan taasamaya insha allah waajibsho i doorkii kalahayan ahayti jazakum allahu khayran allana may kalean mahadnagaane nuqabadii walaayada islaamiga bokool jazakum allahu khayran allana yoona marhaban hadhowaad allana waxaa sii kordhaya xarumaha waxbarasho ee si toos ah u hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool waxaana bil ka hor magaalada buurdhuxunle laga furay xaruntii labaad ee mu'asasada alxigma oo faraceedii koowaad ka howlgalaha degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada bakool mahsaned cabdilqani ugu dambayntiina ololo nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa ka socota degmadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya ololahani nadaafadeed ayaa waxa uu yimid kadib markii maamulka islaamiga ee degmada galhareeri uu dhisay guddi ka shaqeeya nadaafadda iyo dib u soo celinta bilicda magaaladani afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada galhareeri ayaa loo magacaabay guddoomiyaal ka shaqeeya nadaafadda iyo faydhowrka iyo xaafad weliba oo ka mid ah magaalada galhareeri guddoomiyaasha xaafadaha iyo guddiyadooda ayaa kala qaatay shaqo socotay in muddo ah taas oo laga dareemay dhammaan xaafadaha magaalada galhareeri iyadoona laga shaqeeyey dhammaanba waddooyinka waaweyn iyo kuwa dhex mara xaafadaha oo si weyn loo hagaajiyey dadka ka shaqeeya nadaafadda ayaa la arkayay iyagoo raxanraxan u socda kuna howlan nadaafadda magacaygu waa cabdiraxmaan xirsi xaafadda kaadisiya hawsha aan ka wadna waxay ahayd oloolo nadaafadeed aan ka wadnay sidii jidadkaas baabuurta iyo xoolaha iyo si ay u helaan si astareex ah oo ay u maraan waana lagu guulaystay xagga qashanka waa la gubay waxaasoo dhan waa laga nadiifiyey jidadka jidadkana waa la waasiciyey arrintaasaa laga qabta xagga nadaafadda iyo magacaygu waa cabdisalaam guuro xasan xaafaddu waa fuluuja si wanaagsan aan uga shaqaynay daacaas walaalaha degan si walbay wax u qabteen xaafadaha degaanka iyo wadooyinka baabuurtu marto ilaa saddex kilomitir waxay qashin yiileen waana gubeen waana duugeen wadooyinkana waa la falay abuukar ciise xuseen waxay ahaayeen nadaafadda magaalada qidaaca gandahaar si wanaagsan oo alla xaggii loola jeedo oo dadka islaamka ahu ou nadaafadiisu uu u gudanayay ayaa loo falay loona waasiciyey ilaa saddex kilomitir jidadka magacaygu waa cabdulaahi sheekh maxamed waxaan ka shaqayhaynay horta si guud magaalada si gaar haaneed waxaan qaabishanayay khidaaca daynile xaafadda la yidhaha daynile ilaahay baa ku mahadsan aad iyo aad ayaa loo dadaalay waddo waliba waxaa la gaarsiiyey iyadoo geedkan geedjiniga lala dagaalamaa kadib markii gaadiidkii uu is arki waayey oo shilalkii ay bateen oo xoolihii ay ku dhibtoodeen waxaa la geeyey waddo waliba saddex kilomitira la geeyey nadaafadana sidaas iyo si lamida saddexda kilomitir oo isku weerka waa laga shaqaynayey meel wanaagsanay mare guddiga nadaafadda degmada loo xilsaaray ayaa baaq u jeediyey dadka muslimiinta ee ku nool magaalada iyo nawaaxigeeda in laga fogeeyo waxyaabaha qudaafadda ah allahna ay uga baqaan ilaalinta faydhowrka magaalada mahadsanid cabdiraxiin warkiisaas dhegaystayaal waxa uu u dambeeyey warkeenii subaxnimo ee saakay tanii kulantideena dambe warka la mida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir